فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan qarax khasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kaas oo lala eegtay ciidamo lugeynayay oo ka tirsan dowladda federaalka faahfaahinta qaraxaas ayaad dhegaysan doontaan beesha sida oo xarakada shabaabul mujaahidiin ku wareejisay boqol qori oo a k foodhisaban ah iyo boosashkooda kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda qoryahaasi lagu wareejinayay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena roobabka da-ay muqdisho oo burburiya waddooyin ku yaala magaaladaasi xilli malaayiin lacag ah laga qaado reer muqdisho qodobadaasi iyo xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaad maqli doontaan waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa sideed iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka qaraxa gelinkii dambe maanta mujaahidiinta ay ka fuuliyeen deegaanka gololey oo shabeellaha dhexe ka tirsan ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxaas waxaa ku dhintay laba askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir kadib roobab saacado kooban ka da-aya degmooyinka gobolka banaadir ay xaqmeen wadooyinka laamiga ah oo bilayar ka hor ay dhistay dowladda federaalka ilaa iyo saddex waddo oo dayactirkoodu xaraga ka jaray guddoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa la arkay iyagoo burburay sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya biyaha roobka oo si fudud ku qaaday laamigii iyo caradii jayga ee lagu dhisay wadooyinka oo dowladdu sheegtay inay lacaga malaayiin dollara ku dhistay dadka isticmaala baraha bulshada ayaana sheegay in dowladda federaalka ee musuq maasuqeysay dhismaha wadooyinka islamarkaana lacagtii loo qoondeeyey dhismaha wadooyinka ay kala leexsadeen sanad walba markii ay roobab ka da-aan degmooyinka gobolka banaadir waxaa banaanka usoo baxaya fadiixad ka dhan ah masuq maasuq uu ku kacay ninka dowladda federaalka ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka banaadir iskoorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay cadcadeey khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay iskoorimaad maleeshaad ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe wararka ka imaanaya deegaanka cadcadda iyo duleedka degmada runuguud ayaa sheegaya in iskoorimaad culus uu maanta barqadii ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo ka yimid dhanka magaalada muqdisho ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay iskoorimaadka halka tiro kalena ay dhaawacyo soo gaareen ciidamada lagu soo tababaray dalka elitariya ayaana weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku heybah yuusuf madaale guddoomiyaha gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo isku dhex fiiday xarunta wasaaradda maaliyadda xarunta wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka waxaa ka dhacay khilaaf sababay gacan ka hadal dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi gacan ka hadalka ayaa gelinkii dambe ee shalay dhex maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka cabdikhafaar xaange iyo agaasimaha dakhliga wasaaradda faysal xaashi khilaafka labadan mas-uul ee keenay gacan ka hadalka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo qaybsiga dhaqaalaha ka soo xarooda shirkadda gaarka loo leeyahay oo ay ku wareejiyeen soo xareynta dakhliga gudaha ismarin waayga ku aadan qaybsiga dhaqaalaha ayaana la soo warinayaa inuu keenay in gudaha dhismaha wasaaradda ay feer iskula dhacaan labada mas-uul oo ka wada tirsan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka waxaa xusid mudan in faysal xaashe oo dowladda federaalka ugu magacaaban agaasimaha dakhliga wasaaradda maaliyadda in uu yahay inay aada iskugu dhow yihiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka dartiisna uu xilka ku waayay wasiirkii hore wasaaraddaasi cilmi nuur kadib markii ay isku qabsadeen isla arrinta qaybsiga dhaqaalaha ay baadda uga soo qaadeen dadka soomaaliyeed toddobaadkii tegay ay ahayd markii sidan oo kale uu degmada maxaas ee bariga hiiraan uu gacanka hadal ku dhex maray laba sargaal oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo isku mari waayay shir uga socday degmadaasi xasuuqyo hor leh oo ay ku shahiideen tobanaan ruux ayaa ka dhacay marinka khaza duqeymo ka dhacay marinka khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa ku shahiiday dad kor u dhaafaya lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa intaa ka badan sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka iyo kooxaha gurmadka deg dega duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda sabar ee bariga jiida khaza waxaa ku shahiiday sideed ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale dhimasho iyo dhaawac tirabeellaha ayaa ka dhashay muqayimka albureej ee bartamaha jiida khaza kadib markii ay ciidamada cadowga yuhuudda ee duqeyn bahadlimaha ka geysteen guri ay degan yihiin qoys shacab ah oo ku dhaqnaa muqayimkaasi halka sidoo kale ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen xarunta hay-adda oo norway qaramada midoobe u qaabilsan marinka khaza waxaana xaruntani ku hooyanayay maalmihii tegay dad badan oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah waxaana ku shahiday duqeyntaasi afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun shan boqol sagaashan iyo sideed ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo lix kun iyo soddon iyo laba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana siin dhalla-aan u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa waxay weeraro kala duwan ka geysteen saldhigyo iyo xarumo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanada manaadiqda iyo magaalooyinka marinka khaza waxaana weerarada ay ciidamada muqaawamadu qaadeen ka mid ah weerar ka dhacay marinka khaza oo lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda waxaana weerarkani khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada saynada yuhuudda ciidamada muqaawamada waxay sidoo kale hoowayaal ku garaaceen fariisin ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza khasaaro xoogan ayaana ka dhashay ciidamada saraayaal qudus ee taabacsan kooxda wax iska caabinta reer falastiin waxay sheegeen in madaafiic iyo hoowiyaal kala duwan ay ku beegsadeen laba xarun oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin macbarka rafax waxaana weerarkaasi ku waxyeeloobay askar ka tirsan ciidamada maamulka yuhuudda halkii ay basbeeleen gawaari badan uu xaruntaasi yeelay gobolka tigrey oo laga soo diiwaan geliyey in ka badan boqol iyo labaatan kiis oo kufsi ah warbaahinada ethoobiya qaarkood ayaa daabacaya in kufsiyadii ka dhacay gobolka tigrey sanadkii labada kun ilaa iyo labada kun labayo labaatankii ay kor u dhaafeen ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo kiis inta badan xaaladahan ayaana loo helin daawooyin caafimaad sida ay soo warinayaan saraakiisha caafimaadka ee arrinkani ku foogan kadib heshiiskii baratoria ee nofembar labada kun labayo labaatankii waxaa kordhay kiisaska cusub ee la ogaanayay kuwaas oo tiradooda rasmiga aheed ee la diiwaan geliya sii kordhisay kufsiyada ka dhacay gobolkaas inta ugu badan waxaa lagu eedeeyey inay geysteen ciidamada ethoobiya kooxda amxaarada ee fano iyo ciidamada elitariya ee ka barbar dagaalamaya ciidamada ethoobiya jabhadda t b lef ee tigrayga ayaa lagu yaqaanaa xilligii ay talada ethoobiya ay garwadeen ka ahaayeen in ay sameeyeen kufsi wadareed iyo xasuuqyo ba-an oo ay u geysteen qowmiyaadka muslimiinta sida soomaalida iyo oramada shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay ismaamulka midway kenya ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay kadib markii gaari xamuul lahu waddada ka baxay uu ku dhacay mootabajaad iyo dad ku lugeenayey deegaanka timiyo ee ismaamulka midway ee dalka kenya sida uu shaaciyey booliiska ismaamulkaasi booliiska ayaa sheegay in dhowr qofood oo kale ay dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay isbitaalka gobolka sida laga soo xiganaya mas-uuliyiinta ismaamulkaasi gaariga xamuulka ayaa ka yimid meeru isagoo kusii jeeday deegaanka timiya darawalkii kaxeenaya gaariga xamuulka ayaana xakameyn waayay steerinka gaariga dadka dhintay ayaa kala ahaa afar rag iyo saddex dumar ah waxaana ka mid ahaa darawalkii mootabajaajta oo la sheegay inuu dhintay markii la geeyey isbitaalka degmada timwa shilalka baabuur ayaana ku soo badanaya dalka kenya netanyahu oo ku dhawaaqay inuu guul ka gaari doono dagaalka khaza xukuumadda netanyahu ayaa qorsheynayso inay dhowaan ku dhawaaqdo inay guul ka gaari doonto dagaalka muddada dheer ka soconaya marinka khaza si ay iskugu diyaariyaan duulaan ay ku qaadaan ururka shiiciga ee xisbullah dad badan ayuuna la yaab ku noqonayaa hadalkan wuxuuna ku soo aadaya xilli ay maalin kasta sii horumarinayaan kooxda falastiiniyiinta weerarada ay la beegsanayaan ciidamada yahuudda ee ku sugan marinka khaza maalin ka hor ayay ahayd markii afhayaanka ciidamada yahuudda uu si cad u sheegay in kooxda muqaawamada ee ka dagaalamaysa khaza aanan laga adkaani karin waxaa si weyn loo xusuustaa hadalkii madaxa golaha ammaanka ee yahuudda oo qirtay bishii may ee lasoo dhaafay in lagu guuldaraystay in la gaaro dhammaadka yoolka dagaalka oo uu ku jiro soo celinta maxaabiista iyo baabi'inta kooxda wax iska caabinta reer falastiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
qaybaha hore barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa iminkana waa xalqada toddobaatan iyo shanaad ee xubinta caafimaadka waxaa soo jeediya xubintan ditoor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano ambilokolhaniya oo ay soomaalidu u yaqaanaan buufka ama xudunta oo soo baxda ama waxay dadka qaarna u yaqaanaan ukur maxaa keena inay soo baxdo bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta haaniya markii la dhaho waa xibin kasta oo muruqa kasoo dusta waaye soona gasho maqaarka loo yaqaana haniya midaan caawa ka hadlayno ambilicol haniya ambilicol waxaa la dhahaa waa xudunta oo wixii gudaha waxa ka dambeeya ayada ay soo galaan sida mindhicirada ama greta ama lesa oo maanta waxay noqotaba oo meesha soo galaan was a condition when an abdominal wall behind the navel is damage macnaheedu waxa waaye waa xuubka ka dambeeya derbiyada ka dambeeya xudunta markay dhaawac gaaraan kadibna ay soo galaan xibnihii meesha ku jira sida mindhicirkii oo kaleeto haddii si kale loo jilciyo soomaalida waxay u taqaanaa yacni cunug waxay leedahay ukur bay dhahaan ama wax soo baxsan ama dadkan qaar buufay u yaqaanaan wax soo baxayo oo ilmaha yarkaa badanaa ku arkaan dadka weyna way leeyihiin cudurkaas laba u kala qaybsamaa marna waa congenital marna waa acquired congenital waxa laga wada waa lagu dhashaa marna waa acquired dibadda adoo jooga waa arrin xaadisoo dib ka imaada waayo acquired kaleeto waxaa keeno interabdominal pressure haddii cadaadiska caloosha ah uu aad iyo aad u xoog bato sida qofka oo obesity noqda cayilo heavy lifting waxyaalo culus qofka hadduu qaado long history of covin haddii qofka uu muddo qufacayo multiple pregnancies haddii hooyadu ilmo badan wado xuduntas ayada ah meesha ayada maqaar xuub yar ah ku xiran marka inay soo baxaan waa suurtagal ilmahana waxaa ku sababa ilmaha way ku dhashaan sida badan ilmaha way ku dhashaan marka cudurkan asaga ah waxaa go-aan looga gaaraa waa by physical examination waa inaad aragtid ama ultrason la saaro labada waa lagu gartaa sida caadiga qofka waxaa la arkaa mar alla markuu qufaco way soo gelayaan markuu qufaco joojiyana way laabanayaan waa la arkaa haddii lasii fiirsho xudunta saas farta loo saarana waa la dareemaya godka marka hadba godka intuu ku xiran yahay ku xiran tahay xibnaha meesha soo gelaya marka epidemiology ahaan ama yuu ku badan yahan dadka afrikaanka ku badan yahay marka loo fiirsho dadka carabta iyo yurubiyaanka marka loo fiirsho dadka eshiyaanka ah yani wuu ku yaryahay badanaa afrika ku badan yahay dumarka raggana dumarku ku badan yahay marka cudurka asagaa marka maamulidiisa hadduu ilmo yar yahay shan sano haddii la gaaro insha allahu tacala iyada isxirayso wax walaaca ma jiraan hooyo badan waxaan arkay aad u walaacsan oo la walaacsan oo dhahaya maxaa la samaynayaa ilmaha sida ugu badan ilaa shan sano waa isxirtaa muruqaas isaga ah marka dad waxaan arkaya macnaha xooga aad ula walaacsan dhibaato badan ma laha haddii qofku marka shan sano kadib uu xirmi waayo waxaa dadka loogu xiraa surgery for cosmetics xanuun hadduusan imaanin macnaha qurux ahaan waa loo xiraa dadka dhibaatooyinka marka badanaa keensada in markiiba qofka laga xiro oo meeshaas la talo waxaa kamid ama dib loo dayactiro waxaa kamid ah incarcination day dhacdo kaleeto oo meesha qofka uu ka shaqaysan waayo strangulation oo kaleeto haddii qofka ceejin imaanayso mindhicirka gudaha soo gala uu laaban waayo oo mirjisamo ama dhiigga ku xirmo ayadana qaritaanay keensataa waxyaalahan la qali karin waxaa kamid ah qof ascitis qaba iyo qof hepatitis qaba xooga waa laga fiirsha dadka noocaas lama qalo cudurkan marka waa cudur noocaasa waa calaamad dadka ay ku badan tahay qaarkood iluu ilmaha afrikaanka ah marka ilmaha yararkaana iskoodbe ilaa shan sano u buuxsantaa hadday daraftana dadka kaleeto haday dhib ku hayna waxaa jira dad ay dhib ku haysana way jiraan sida hadda aan sheegay oo kaleeto cassination strangulation hadday ku hayso haddaysan ku hayna dadka qaar weydiistaan marka waa cudur noocaasa su-aasha ay weydiisay waa mahadsantaha وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
hagaag munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada gado culamaa udiin iyo odayaal dhaqan ayay beesha sida qoryo ku wareejisay xarakatu shabaabul mujaahidiin munaasabadda ayaa ka dhacday degmada ceelcadde hubkan ayaa gaaraya boqol qori oo ak forty seven ah iyo boosashkooda oo wada cusub waxaana lagu wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada gado madasha hubka lagu wareejinayay hadallo kala duwan ayaa laga jeediyey waxaana iminkeeda kusoo maqan kelimaad ay goobta ka jeediyeen gudoomiyaha nuqbada wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal ugaas maxamed nuur xirsi ugaaska beesha reer ugaas sharma arke ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha howrarsame nabadoon cabdulaahi carays nabadoonka beesha reer axmed nabadoon ibraahim xuriye oo ah nuqbada wilaayada nabadoon cabdinuur xareed oo ah nabadoonka beesha ibraahim nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf nabadoon cali axmed cali sandheere mid ka mid ah dhallinyarada beesha abwan turtuur nabadoon muxumed qooje oo ka mid ah nuqbada wilaayada
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى وأن مهدو علينا نعم كون نسيي وفرض بضن وعديل الدمعين لتريو كو يلا والله لها لسوكو بكرين ونعمة الإسلام والإيمان أيوه انتهي الله سبحانه مهدو علينا سبحانه وتعالى ثم xarakatu lmujaahibiin al-shabaab idaaradeeda iyo maamulkeeda baraarujinta ummadda muslimka oo soomaaliyeed ay maaragtay ka gadayso diinta islaamka iyo shareecada islaamka ku dhaqankeedana waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr heer kastoy tahayba heer gobol heer degmo heer guud waa uga mahad celinaynaa dhaqanka wanaagsan waxaan u mahad celinaynaa oo dhammaan usoo joodinaynaa bahda maaragtay iclaamka ama warbaahinta oo idaacadaha maaragtay gaalada oo beenta iyo barabagandada dhoodhoobahayo xaqana qariyo baadilkana buunbuuniyo go'aansaday maaragtay inay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ay maaragtay ka qanciyaan oo warka runta iyo waaqica runta ay usoo joodiyaan waxyaalaha hadda adduunka ka dhacahayo isbeddelkaana maarta ay usoo bandhigaan jazaakum allahu khayr baan leenahay intaas bacdigeed xalfadaanu waa munaasabad lagu wareejinhayo hub ay soo diyaarisay beesha sade laguna maaragtay wareejinhayo mujaahidiinta ee maaragtay ka dagaalanto dalka soomaaliya ama bariga afrika ka dagaalanto lagu wareejinaya waxaa weeye waa infaaq fii sabiilillah waxaa weeye isxilqaan qanaaco lagu qanacsanya maanta jihaadka ka socdo bariga africo bay muujinaysaa insha allahu raxmaan waana wadi doonaa ilaa maaragtay laga gaaro waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ويكون دينه كله لله إلا فتنة أدون كلا وايو oo shareecada islaam ay ka dhaqan gasho insha allahu raxmaan waa wadaynaa gadaalna ugama noqonayno insha allahu raxmaan ma nusqaamaysa diintanadu annagaoo maanta ilaahay subxaana wa tacaala marxaladan uuna soo gaarsiiyey allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu raxmaan waxa ay ku soo hareen waa diyaarad inay maaragtay ku shaqeeyaan ay nagu dulmaraan ayadana waa soo ridaynaa insha allahu raxmaan akaasaa ilahay noo barakayn akahaasoo bismillaahi allahu akbar lagu xiray maartii lagu riday baa noo iyo ilaahay subxaana wa tacaala noo barakayn waan ka calhelaynaa insha allahu diyaaraddana waa soo ridaynaa dhulkaan dhigaynaa askariga dhufayska ku jirana insha allahu raxmaan horeyna waa uga saarnaa haddana waa ka saaraynaa diintanadu ma nusqaamayso ilaahay baa laidinku dhaarshay ummad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo maanta meeshaa marahayo oo maaragtay raaskaambooniya raascasayr inta ka dhexda mujaahidiintu geed walba iyo god walba ay hor taagan yihiin maalkanaga ilaahay subxaana wa tacaala saan uu noogu fududeeyey haddii nin walba boqol dollar uu bixiyo maxaan keeni karnaa insha allahu raxmaan gadaal uguma noqonayna jahaadkan wuu miro dhalay gaalana waa dabateelo haddana cabaadkeeda iyo calacalkeedu meeshuu marahaya waa maqlaysaan waa la baxaynaa waa la baxaynaa waa la baxaynaa mar horay bilaabeen laakiin mar kasta oo maarta waa baxaynaa ay dhahaanba xoogaa baa loo soo balqiyaa ee loo soo tuuraa insha allahu raxmaan balqiskiina waa dhammaaday wax dambay u noqonayaan male ma nabad kuma seexan doontaan gaalada maraykanka ingiriiska talyaaniga ruushka cadowga maaragtay uu noocan u shaqaynayo inta ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta qof ka nool yahay hurdo xalaala ma lidi doonaan insha allahu raxmaan maantana waxaan wareejinaynaa boqol qori insha allahu raxmaan xarakada maanta waxaa nooga wakiila waaliga gobolkeenna boqolkaa qori iyo booshashkooda ee qoryahooda isagan ku wareejinaynaa insha allahu raxmaan inuu mujaahidiinta gaarsiiyana waxaan rabnaa insha allahu raxmaan isagana waa ka codsanaynaa qoriga koowaad baan rabaa inaan u dhiiba walaalka insha allahu raxmaan sidii oo maaragtay mas-uuliyaddanadii iyo maaragtay wixii aan keennay inay beeshu keentay hubkii iyo mashruuc ay soo diyaarisay beeshu yaan ku wareejinaynaa insha allahu raxmaan boqol qori baan wareejinaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaa weeye annaga dhinaca nagay waxaa weeye waa wareejinay mas-uuliyaddii iyo maalkii ilaahay subxaana wa tacaala aan beesha sada maartay waa wareejinay jazaakum allahu khayr baanayna wa khayr aljazaa intaan iyo inka badanna waa keeni doonaa insha allahu raxmaan khadkay kusoo jiraan waana socdaan maalin walba jazaakum allahu khayr الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم اولا الهي بقى محله وعقل ونمهد علنيا حركه شباب المجاهدين اميركنا ابو عبيده حفلدان oo ku saabsan hubka boqolka qori ah iyo booshaskooda iyo qasnadooda oy wareejinayso beesha sada kuna wareejinayso walaayada gobolka gado amiirkanaga sheekh luqmaan abu anas ee saaki beesha sida ay ku wareejinayso ubkaa boqolka qori a waa hordhac insha allahu wixii la ballan qaaday ee ka dambeeyo insha allahu iyadana waa ku tala jirnaa hubkaas xoog laguma keenin weydiis laguma keenin waxaa keenay beesha sida hadday ganacsato tahay hadday odayaal tahay hadday luqba tahay ayagaa gartay waxayna u keeneen in lagu difaaco diinta dalka iyo dadka in lagu difaaco oo lagu difaaco kitaabka ilaahay in lagu difaaco loogana hortago soo duuliyaasha dalka iyo diinta kusoo duulay in lagu difaaco bay hubkaas u bixiyeen ilaahay gaalada ha jibiyo gaalada allah naga jibiyo reer falastiin allah ha u gurmado gaalkaas allah naga jibiyo guurguurtay maciisa allah ha jibiyo asalaamu calaykum الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمحض سبحانه وتعالى لو سورق إلى كلهم كان قيمها بضن هبك على ركيسان oo maanta indhihiisa indhihiina ay hayaan oo ay moogtahay qori ee xabad ka dhacday waa kow iyo laba weeye inta kale waxaa weeye qor walba sanduuquu ku soo baxay baa lagu soo iibiyey oo lagu keenay waa dadaal weeyaane hubkaan marka waxaa loogu talagalay ilaahay fadligiis in gaalada lagula diriro gaala raaca lagula diriro cadowga ilaahay lagula dagaalamo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo shareecadiisana lagu koryeelo camalka mujaahidiintana lagu kabo ayaa hubkan loo keenay loona bixiyey waxaana leeyahay beesha sida oo hubkan keentay soomaaliya way tartamaysaa jihaadkii baa lagu tartamayaa waxaa la bixinayaa rag iyo ciidan iyo naf baa la bixinayaa oo maal baa la bixinayaa oo hub baa la bixinayaa oo cadowga ilaahay sida dalkan looga saaro soomaaliya mujaahidiinta ula wareegaan inay magaranaysaa soomaaliya dowlad islaamiga ka dhalato oo hanato bariga afrika ayaa lagu tartamayaa kenya iyo etoobiya iyo dhammaan bariga afrika jihaadka la gaarsiiyo cadowga laga saaro nimanka maanta lagu gugmaadaya meesha la yidhaha falastiin yaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan gaarno oo qudus ah cadowga ka xorayno maadaama tartankaa uu jiro waxaan leeyahay beesha sado ama gado ha deganaato ama galguduud ha deganaato caalamka meeshay ka joogtaba ha ka joogta soomaaliya way tartamaya tartanka inaan safka hore ay ka noqoto oo beesha sado taariikhdeeda waxaa lagu yaqaanaa inay gaala diid yihiin xukunka gaalada diidi jireen lana dirireen baa lagu yaqaanaa taariikhda ciideeda inaysan lumin tartanka maantana safka hore ay ka noqdaan oo dadka cadowga ilaahay la diriraayo diinta ilaahay koryeela inay noqdaan taasaan anigu beeshiisada kula talinayaa dadka muslimiinta oo soomaaliyeedna inay diinta ilaahay koryeelaan cadowga ilaahay la diriraan taasaan boorinayaa hada billahi towfiiq allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhammaan waa idin salaamahayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ku hadlahayo afka beesha dhallinyarada beesha sado waxaan diyaar u nahay hubkaas maanta walaalahano lagu wareejiyey oy wareejiyeen nabadoonnadanada waxgaradka beesha sado inaan ka daba tagno annagoo diyaar u ah cadowga ilaahay inaan qoorta uga garaacno inaan cadowga ilaahay qoorta uga garaacno waxaan u sheegaynaa cid kasta oo maqlayso cid kasta oo dhegaysanayso oo ku jirto in ay soomaaliya wax ka raadisoon cadowga ilaahay ah god kasta iyo guri kasta iyo geed kasta ood ku jirta inaan kugu garaaci doonno insha allah raxmaan in kagana saani doonno hubkaas asaga oo bilowga ah lamana gaarin weli waa bilow hubkaas asaga ah haddaan nahay beesha sado waa bilow insha allahu raxmaan ku ka badan nala siin doonaa waana soo soconnaa waana idinkugu imaanaynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم dhammaan inta islaamka ah oo ka soo qayb gashay xafladan oo fadhida iyo inta bannaanka joogta oo maqlaysa iyo inta ay gaari doontaba dhammaantood waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qoryahan meesha yaalla iyo qasnadahooda iyo booshashkooda iyo hubkaanu intaa leeg fara badan oo yaalla waad arkaysaan meeshay ku tiirsan yihiin qoryahan meesha ku tiirsan ragga qaadi lahabaa layska rabaa waxaan leeyahay hadalka la qurxinayo ha lagu daro ficil runa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته boqolkan qori cidinama weydiisan oo cidna nagu kaalmayana ma dhihin maxaragku ama walaayo tayna weydiisatay namaayan nagu wareejiya ee waa garasho ay beesha mataqaanaa ku tala gashay wey kolley hadduu dagaal dhaco in badan baa jihaadka u socday waxaan garannay in hubka lagu dagaalamay ama uu duqoobayo ama uu ciladoobayo inay buuxiyaan meesheedii aan ugu talagalnay insha allah waxaana dhiibay shacbiga mataqaanaa gobolka gado ee sade ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kii meel qabta inuu alla ka dhigo haddana waxaan diyaar u nahay maal iyo naf intaba inaan garab istaagno waan jecelna hadii ilaah raalli ka noqdo haddana waxaan dhihi lahayn waa boqolkan qori oo booshashkoodii iyo qasnadahoodii alaabtooda wato nala ka gudoomo insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلهي بقى معتصن لما هذا الله إسكاله kasoo qaybgalyaal kasoo qaybgale xafladan wanaaga badan ee beeshiisas ku wareejinayso walaayada gobolka hubkaan meesha yaallo safan ilaahay dartii ay ula baxday aakharana ay u horumarsatay gaaladan in lagu laayo loo dhiibay allahna waafajiyey waxaan leenahay mujaahidiinta waa garab istaaganahay waana jihaadaynaa maalkana waa bixinaynaa naftana waa bixinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu jidkas toosan nagu toosiiyo laguna dilo aakharana kuwii asxaabtiin macooda noqoto ilaahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ilaahay baa mahadsan dhammaan hadal iska leh kasoo qaybgalayaal kasoo qaybgale xafladan wanaaga badan ee beeshiisas ku wareejinayso walaayada gobolka hubkaan meesha yaallo safan ilaahay dartii ay ula baxday aakharana ay u horumarsatay gaaladan in lagu laayo loo dhiibay allahna waafajiyey waxaan leenahay mujaahidiinta waa garab istaaganahay waana jihaadaynaa maalkana waa bixinaynaa naftana waa bixinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu jidkas toosan nagu toosiiyo laguna dilo aakharana kuwii asxaabtiin macooda noqoto ilaahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آن. جزاك الله خيرا hubkan meesha yaalla oo boqolka qori oo dhammaystiran oo qasnadihiisii boosashkiisii aad arkaysaan waxaa bixisay beesha sade xaragka naguma amrin annagaa garannay annagaa iska garannay waxaan wax ka weyn oo ka ballaaran yaan la imaan doonaa intaana waa muqadamo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله إلهي بأمهاتسن mahadaan la koobi karin ilaahay bay u sugnaatay oo namaad iyo maaragtay intiha lahayn ilaahay bay u sugnaatay alxamdulilah meeshaan waxaa yaalla hub ishaadu ayna ka dharginin gacan hoorsi iyo gaal iyo maaragta iyo xasan gurguurta suu wax ku keena laguma keenin tasha iyo dar ilaahay iyo xoolo xalaalaha lagu bixiyey in lagu jihaadaana loogu talagala in lagu jihaado yaa loogu talagala xasan gurguurta noocuu wax ku qaadi jiray iyo maraykan iyo dabadhilif gaala lagama keenin marka hubkaan meesha yaallo
dar ilaahay baa loo bixiyey gaalada in lagu laayaa loo bixiyey gaal gaal raacyada in lagu bixiyaa loo bixiyey waana la sii badin doonaa insha allah ilaa kuwa ayaga ay af jarmaan oo islaamku uu carada uu qabsado waa la sii waday insha allah ilaahay idankii gaalna looma baryo tegahaye gacan hoorsi looguma tegahaye xoolahanaga iyo annagu maaragta wixii ilaahay uuna siiyey baa lagu bixinhayaa ilaahayna wuu naga ajirsiin oo wuu naga aqbali mujaahidiinta noogu shaqaynaysa oo maaragta gaalada la hortaaganna garabkooda allaha galo gaalkaas saliimi ah oo diinta ilaahay iyo towxiidkaas ku soo duulay ilaahay baa ku filan ilaahay ha qabto ilaahay ha qabto intaasaan kusoo koobi lahaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee kulanka ka hadlay ugu dambayntii waxaa kelimad goobtaasi ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas waxaana uu beesha sada ka guddoomay hubkii iyo boosashkii ay u talagaleen mujaahidiinta الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horayn ilaahay baanu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala noo galay nicamka aan la koobi karin ee ugu horayso nimcatulislaam waliimaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu galay oo nicim ah haddaanu isku dayno inaan tirinno ma tiri karno mana koobi karno wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ilaahi subxaanahu wa tacaala nimcooyinkiisa oo dhammaan kooda qorsoon iyo kooda daahirka oo muuqda waan ka mahadcelinaynaa bacda alxamdulilaahi subxaanahu wa tacaala mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa beeshu maantana hor fadhiso oo wareejinayso hubka kan ee aanu markhaatiyada ka nahay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran nabadoonnadii iyo noqobadii waxgaradka beesha dhahay hanala ka wareega hubka kan waanu idinkala wareegnay wuxuuna gaari doonaa insha allahu tacaala booskii aad ugu taragasheen ee ahaa cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala in qoorta looga jaro waxaan insha allahu tacaala wakiil u ahay xarakadu adinkana insha allahu tacaala gacantiina inan ka qada aanu waxa weya wakiil ugu ahay mankaankii ay lahayd inan geyno waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala intii bixisan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ka siiyo inta ku dagaalami doontan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sugna ilahay baan u baryaynaa jalla wacala intaa haddaan ka gudbay ikhwaani maanta waxaan ku jirnaa jihaad waajib ah laga doonayo axad kastoo muslim ah caafimaad qabo maskaxdiisa taam ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mukalaf ka dhigay ayaa laga doonaya jihaad waxaa ilaahay fadligii ah jihaadku uu qaangaaray meel fiicanna maanta wuu maraya adinkaana markhaati ka ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu na amray annagoon kala harayna inaan dagaalanno dagaalkana wuu muuqdaa ninka maal bixiyey naftiisana way daba taalla insha allahu tacaala sidaan ku naqaano beeshu waxa weeyaan waxbixinta way ku fiican tahay maanta waa bilaaw laakiin insha allahu tacaala waxaanu gaari doonaa ama aan ku soconnaa tanaafus aad dareemaysaan qabaa'ilada soomaaliyeedna ay wadaan unba adinkana qayb ka tihiin oo qabaa'ilaha soomaaliya oo tartama aad qayb ka tihiin qabaa'ilada bixinaya ragga oo maalka bixinayo unbaa qayb ka tihiin raggana waa bixiseen maalkana waa bixiseen jazaakum allahu khayran meesha waxaanu leenahay taanoola fara kama qoyno cadowgii soo duulaanka ahaa ee saa'ilka ahaa ee soo duulay weli wuuna haystaa muusan dhammaan intuu cadowgaa joogane dagaalaan waxa weeyaan dhabarka naga saaran waajib ilaahay na saaran dagaalkeenna waa goormaa waxa weeyaan waa xataa laa takuuna fitna waa ilaa fitna laga weyo dagaalka wuu soconayaa waxaanu leenahay beesha jazaakum allahu khayran hubkan boqolka qori ah oo aaka ah oo aad maanta wareejiseen waan idinkala wareegay insha allahu tacaala gacanta labaad waxaan sugayaa in insha allahu tacaala xarakadan idinka gaarsiiyo bekeemyo dhashiiko rijaal fara badan insha allahu tacaala soo diyaaru maydiin tanaafuskii socday ee gobollada ka socday qayb baad ka tihiin insha allahu tacaala waxaanu leenahay tanaafuskaas waa khayr waa wax adigu lagu naafaynayo islaamka lagu garab istaagayo waxa weeyaan yaan la harin dadaalkaas hala sii muujiyo hala sii dheereeyo jifi jifi ha loo tartamo beelbeel ha loo tartamo maxaa yeelay inta tani hadda maanta taallo oo waxa weeyaan hal sariya lagu hubeeyay waad dareemi kartaan waxtarka ay leedahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa dadkii bixiyey ee maalkooda ka bixiyey ee waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo ku raalligaraynayo dariiqaan soo mariyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay maalkiina ha barkay subxaana wa tacaala waxaa kaloo mar labaad u ducaynaynaa dhallinyarada oo wadaadka hadda hadda ugu dambeeyey oo diyaarka u ah hubkaan inay qaadaan qaadina doonaan adinkana ilaahay subxaana wa tacaala dariiqaan idinsoo waafajin idin leenahay maxaa yeele dariiqa waa qaali cayaar laguma helo ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo waxaanu leenahay tolka ama beesha reesada waan kala gadoonay hubka kan gacantii aad ugu targasheenna waan gaarsiin doonaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala codkeenna iyo tillaabadeenna inuu ilaahay noo ikhlaas nooga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala uusna dayicin insha allahu tacaala xafladeenni intaanay nooga xiran tahay hada wabillahi towfiiq waaakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo kelimadan ka jeediya munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde oo beesha sida ay mujaahidiinta ugu wareejisay boqol qori oo ak ah iyo booshashkooda فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
guud ahaana caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي